bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur oo idinkaga imaanayo reediyo dalsan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xukuumadda somalilan oo sheegtay in maamulka puntland oo qorsheynayo weerar ka dhan ah ciidamada somalilan ee ku sugan gobolka sool
meedka muwaadin soomaaliyeed oo laga helay dhul hawd ah oo ku yaala dalka koonfur afrika
xaaladda magaalada laascanood oo degan kadib dagaalo qaraar oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka magaaladaasi
taliska ciidanka booliska soomaaliya oo si adag kaga hadlay dilalka qorshaysan oo ay al-shabaab u geysanayaan kooxaha ciyaalweerada ee kusoo batay muqdisho
duqa magaalada laascanood oo beesha caalamka u diray dalab ka dhan ah ciidamada somalilan xilli uu sheegay in tacadiyo xoog leh ay ka geysanayaan magaaladaasi
akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah
maraykanka uu qorsheynayo in liiska argagixisada uu ku daro ciidamo raash ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wacan duhur wanaagsan waa duhurnimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha saddexaad sanada labada kun labaatan iyo saddexda u diyaargaroowa qodobadii aada maqasheen oo fidsan
haddii aanu ku bilaabno xukuumadda somalilan ayaa sheegtay in maamulka puntland uu qorsheynayo weerar ka dhan ah ciidamada somalilan ee ku sugan gobolka sool xukuumadda somalilan ayaa markale ka hadashay dagaalada ka soconayo magaalada laascanood ee gobolka sool iyadoo sheegtay in maamulka puntland uu qorsheynayo weeraro ka dhanaa ciidamadeedu uu ka geysto gudaha gobolka sool war-saxaafadeedkan oo kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga somalilan ayaa waxaa lagu sheegay in maamulkooda uu helay xogo ku saabsan ciidamada gaarka ah ee puntland ay doonayaan duulaan ay ku qaadaan ciidamada somalilan ee ku sugan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka sool xukuumadda somalilan gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigu waxay rabtaa inay ku wargeliso beesha caalamka dowladaha gobolka iyo qaramada midoobe xogo sirdoon oo lagu kalsoon yahay oo aynu helnay oo muujinaya in ciidamada puntland ee b s f iyo weliba kuwa b m b f ta ay qorsheynayaan inay weeraran u geystaan ciidamada qarankeena maalmaha soo socda ayaa lagu yiri war qoraala uu kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga kuna qornaa afka ingiriiska oo lagu baahiyey mareegaheeda bulshada war-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in somalilan markii ay xogtan sirdoon ay heshay ee si dhaba u qaaday khatarta ka dhalan karta islamarkaasina ay qaaday tallaabooyinka lagama maarmaan ah in lagu ilaaliyo dadka iyo deegaanada somalilan ayaa la raaciyay bayaanka sidoo kale maamulka puntland ee soomaaliya waxa uu doortay cadowtooyo intaasi leeg oo uu ku qaado somalilan waxna uu rabaa waxaynu aanu rabnaa inaynu cadeyno si kastaba ha ahaatee in aanay laba ahaan doonin in aanu in aanu marnaba ka labalabayn doonin oo aanu isdhiibi doonin ayaa lagu yidhaahdo qoraalkan sidoo kale lagu baahiyey bogga wasaaradda gaashaandhigga ee somalilan isku soo wadaduu maalmihii ugu dambeeyey dagaalo ka soconaya gobolka sool ayay ciidamada puntland ay gacanta ku dhigeen magaalada tuqaraq oo in muddo ah ay gacanta ku hayeen ciidamada somalilan waxaana somalilan marar kala duwan ay ku eedeysay puntland inay qeyb ay ka tahay dagaalada ka soconaya gobolka sool
meydka muwaadin soomaaliyeed ayaa laga helay dhul hawd ah oo ku yaala dalka koonfur afrika waryaheena cabdinaasir cadaalah ayaa ka waramaya meydka muwaadin soomaaliyeed ayaa laga helay dhul howd ah oo u dhexeeya deegaanada maleena iyo sidoo kale kambuutaboord ee gobolka mamulanga ee dalkaasi koonfur afrika wararka ayaa sheegaya in muwaadinka soomaaliyeed lagu dilay dukaan uu halkaasi ku lahay kadibna meydkiisa lagu tuuray dhul kayn ah kaasi oo aada kaga foga dukaankiisa booliiska ayaa meydka muwaadinka halkaasi kasoo saaray iyadoo booliiska dalka koonfur afrika ay haatan baarayaan dilkaasi oo la rumaysan yahay inuu la xiriiro falalka burcadnimada ah ee hal dalkaasi ka dhaca muwaadiniinta dalka waa muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku ganacsada dalka koonfur africa ayaa inta badan waxa ay wajahaan dhibaatooyin kala duwan oo kaga yimaada kooxaha burcadka ah ee dalkaasi koonfur africa oo goobahooda ganacsi ku weerara sidoo kalena dilal bareer ahaa dalkaasi ugu geysta dhowr magaalo oo ka tirsan dalka koonfur africa soomaalidu waxay ku leeyihiin ganacsiyo waaweyn haatana waxaa jira dhibaatooyinka joogtada ku noqday soomaalida iyo sidoo kale ganacsatadaba oo halkaasi ay kala kulmaan
mahadsantahay waryahayaga cabdinaasir cadaala ee dhinaca kaleetana haddii aanu fiirino xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa maanta degan iyada oo lasoo warinayo kadib dagaalo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada laascaanood dhinaca kalena duqa magaalada laascaanood ayaa beesha caalamka waxa u diray dalab ah in ciidamada somalilan ee dhibaatooyinka ay ka geysanayaan magaalada laascaanood wax laga qabto isagoo sheegay inay jiraan tacdiyo xoog leh oo magaaladaasi ka dhacayo wararka maanta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool aynu ka helayno ayaa waxay ku waramayaan in xaaladda magaaladu ay tahay mid degan kadib saacado dagaalo qaatay oo ka dhacay magaaladaasi islamarkaasina habeennimadii xalay aheyd waqti saqbara soo bilowday suuna gaaray barqanimadii maanta u dhex marayay ciidamada somalilan iyo kuwa xoogaga deegaanka dagaaladaasi oo ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashiya dhaawac dagaalkan waxaa la sheegay in maanta si gaara uu kaga dhacay dhinaca bari ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool una dhexeeyey ciidamada xooga deegaanka iyo kuwa somalilan kadib markii la sheegay in ciidamada somalilan ay weerar ay ku qaadeen fariisimo ay horey isaga bixeen oo ay ku sugnaayeen ciidamada dadka shacabka ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool lama huba ilaa iyo xilligan khasaaraha rasmiga intay leegihiin balse wararku waxay sheegayaan in xaaladdu ay maanta tahay markaasi ama gaar ahaan xilligan ay tahay mid degan kadib dagaaladii halkaasi ka dhacay duqa magaalada laascanood cabdiraxmaan cali ismaaciil oo mar kale ka hadlay xaaladda magaaladaas ayaa si adag kaga hadlay dagaalada dhacaya ee magaalada laascanood isagoo dalbaday in dhinacyada isku hayo magaaladu ay ka baxaan gudaha magaalada maadaama khasaaraha inta ugu badan baaxadiisu uu gaarayo dadka rayidka duqa magaalada laascaanood ayaa beesha caalamka ku wargeliyay dacadiyo oo uu sheegay in somalilan ay kula kacday dad aanan qeyb ka ahayn dagaalada markaasi ka dhacayo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kuwaasi oo uu sheegay tacadiyadaasi ay geysanayaan ciidamada somalilan inay yihiin kuwa aan loo dulqaadan karin labada dhinac ayuu ugu baaqay in xabad joojin rasmi ah la sameeyo sidoo kale wakiilada beesha caalamku ayuu ugu baaqay inay qeyb ay ka noqdaan gurmud la gaarsiiyo dadka rayidka ah ee la go-doomiyey maadaama buu yidhaahday ku dul dagaalamayaan dhinacyada magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool colaaday ku dhex marayso
taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa si adag kaga hadlay dilalka qorsheysan oo ay al-shabaab u geystaan kooxaha ciyaalweerada ee kusoo batay muqdisho cabdinaasir cadaale ayaa ka waramaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ay ka dhacayeen dilal qorsheysan oo loo geysanayay ciyaal weerarada kuwaasi oo la sheegay inay ka dambeeyaan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxaa arrinkaasi ka hadlay booliiska soomaaliya iyagooo si kulul arrintaasi kaga jawaabay taliya ku-xigeenka booliiska qeybta guud ee gobolka banaadir oo warbaahinta la hadlaya ayaa waxa uu sheegay in ay arintaasi la socdaan sidoo kalena haatan ay al-shabaab banaysteen dhiigga ciyaal weerada waxaana uu tilmaamay in iyagu ay dowlad yihiin aysanna awood u lahayn in sida al-shabaab oo kale ay u laayaan ciyaal weerada balse ay sharciga la tiigsan doonaan taliya xigeenka qeybta guud booliiska ayaa arintaasi si kulul kaga hadlay waxaana uu sheegay haatan inay sii laba jibaari doonaan howlgallada ka dhanka ah ciyaal weerada kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan ka geysta magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya
howlgal gaar ah oo dhammaan gobolka banaadir ka socday toddobiy tobanka degmo ayuu si siman uu hal waqti uga bilowday saacaddan oo ah kooiy tobankii saqda dhexe ayuu muxuu uu socdaa weli qaybo ka mida ka socdaa qaybo ka mida uu dhammaaday runtii howlgalkan wuxuu ahaay howlgal la qorsheeyey oo maalmihii lasoo dhaafay muxuu ahay loogu talagalay in lagu sugo amniga caasimadda dhammaan qaybta bari galbeed bartamaha beliyo cadde ayuu ayaan soo wada marnay haddana waxaa taagannahay degmadooda jir qayb ka mid ah oo howlgalku ka socday dhammaan waxaa la soo qabtay inta aan howlgalka ku jirnay burcad hubaysanna waa la qabtay dhammaan laga shakisan yahay oo looga shakisan yahay nabadiidka waa la soo qabtay waa la baari doonaa ilaa hadduu yidhaaho howlgalkaani wuxuu ahaa ee, howlgal soo socday laakiin xooggiisa wuxuu bilowda caawa mahadsan tahay horta inay hadlaan ee, muxuu ahaay ay ay- ay isdhahaan ee, waxa bulshada maadaama gobolkooda uu dhacay waxay is leeyihiin ee, muxuu ahaay bulshadii aad aad aad muxuu ahaay bul- bulshada waxyaabaha ay iyagu ay jecel yihiin u sheega ay is leeyihiin waxay dareemayeen culeys ay ku hayaan qolada mukhaadaraadka waxay dareemayeen culeys ay ku hayaan dhallinyarada ee, ciyalweerada loo yaqaano waxay dareemayaan waxyaabaha culeys ku ah waxay isku dayayaan marka inay bulshadii u sheegaan ka dhaadhiciyaan wax ay muxuu ahay ay isleeyihiin bulshadii aad aa- taageero u helaysaan laakiin kiiskaas saas ma ahan bulshada Soomaaliya waxaan u sheegaynaa waxa waaye waxay bannaysanayaan dhiigga dadka shacabka Soomaaliyeed ayagoo hore u bannaystay oo meel u soo jeestay oo horey u laayay dadkii qaraxyo u dhigay ayaa haddana waxay bannaysanayaan dhiiggii dhallinyaradii iyo muxuu ahay ummadda soomaaliyeed ee soo koraya dhiiggeed bannaysanayaan inay qarxiyaan ay dilaan qofka dembiilaha ah ee mukhaadaraadka isticmaala ama ka ganacsada wuxuu xaq u leeyahay in la xiro maxkamad la geeyo xaq uma laha in la dilo oo goobta lagu dilo xaq uma laha ninka ciyaal weerada ah dhibka geysto qofka dembiilaha dhibka geysto wuxuu xaq u leeyahay in la xiro sharci loo horgeeyo laakiin in eh, muxuu ahaay la dilo ama la qarxiyo xaq uma lahan marka dadkaas waxay bannaysanayaan dhiigga shacabka soomaaliyeed annaga dawladaan nahay dawladduna waa inay eh, sharciga iyo s- nidaamka u yaallo eh, inay ku shaqaysay marka annaga ma nihin eh, ciyaal weerada waa dilaynaa haddaan dhahno annaga waxa waaye nala ka heli maayo wax isleeyahay dawladaan nahay maxkamadaan leenahay nidaam baan leenahay kala saraynaan leenahay nidaamkii broseska marsiina qofka dembiilaha laakiin ayaga ninka musolada haysta ayaa fulinti ah asaa qaba soo qabashanaya asaa soo qabanaya asaana fulinayo marka waxaan isleeyahay ee, waxaan u sheegaa marka ummadda soomaaliyeed
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga cabdinaasir cadaala ugu dambeyntiina maraykanka ayaa qorsheynayo in liiska argagixisada uu ku daro ciidamo raash ah xeralyaha guud ee maraykanka mir garland ayaa waxa uu sheegay inuunu ka hor imaan doonin haddii kooxda calooshoodu shaqaystayaasha ah ee raashka ee loona yaqaano wenger group loo aqoonsado inay yihiin urur argagixiso oo shisheeye isaga oo ugu yeedhay as-aasayaasha kooxdaasi oo markaasi ee ka howlgala gudaha wadanka raashka xeraalyaha maraykanka ayaa hortegay guddiga cadaaladda aqalka sanadka senator lensy graham ay- oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa weydiiyey xerlaaliyaha inuu taageersan yahay in ciidamada caloosha dushaqaystayaasha ah ee wenger group in lagu daro liiska ururada argagixisada ah ee dibadda si waafaqsan shuruudaha maraykanka xeraalye ayaa sheegay inuu u maleynayo in kooxahaasi ay ku kacayaan dembiyo dagaal uuna yahay urur dhaawac u geysan karo danaha maraykanka isagoo sidoo kale sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ay tahay cidda awoodda u leh inay liiska ku darto senator graham ayaa waxa uu isagii xildhibaanaduba markaasi ay dabadu ka riixayaan sharci la doonayo in liiska argagixisada lagu daro ururka wenger ee raashka
ahaan waxaan halkan kusoo afmeeraynaa warkii duhur aad ka dhagaysanayseen reediyo dalsan cidda warkayaga uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalson com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel